بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة sidaynu wada ogsoonnahay waxaynu soo qaadannay ama aynu ku soo jirray nadwadii sideedaad ee magaceedu ahaa al-asma asoomaaliya min manduurin islaami nadwadaas oo aynu ku soo qaadannay casharo kala duwan oo aada u xiiso badan kuwaasoo ay noo soo jeediyeen culummadeenna jazaahum allahu khayr aljazaa ee aana filayo in si weyn looga faa'iidaystay waxaynu caaway u fadhinaa ama aynu u joognaa xiritaankii ama xafladdii xiritaanka ee nadwadaas biidni illaahi tacaala waad ogtihiin waxaynu soo bilownay lix iyo tobankii bishii afraad sanadka laba kun iyo sagaal oo ku beegnayd labaatankii rabiicu thaani kun afar boqol iyo soddon saynu u sheegnay oo marka waxaynu u joognaa xiritaankeeda caaway xafladda xiritaankeeduna ama mawduucuna wuxuu inoo ahaan doonaa insha allahu sidaan soo socota kelmadda koowaad waxaan sii doonaa guddigii qabanqaabada oo iyagu halkan insha allahu kelmad ka odhan doona waxaa inoogu xigi doona kelmad aan siin doono culimada oo uu ku hadli doono magaca culimada doctor saadiq oo aada wada garanaysaan waxaan ku xejin doonaa insha allahu tacaala kelmaddii isimada oo iyadana uu ku hadli doono suldaan cabdulaahi saalax waxaan kusoo gebagabayn doonaa inoona soo xiri doona biidni illaahi tacaala haddii ilaa xidmo isaga oo ku hadlaya magaca dowladda madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole isaga oo ku sugan magaalada garoowe kagana qayb qaadan doona khadka telefoonka haddii ilaa hidmo sidaas ayaa barnaamijku inoogu socon doonaa haddii ilaa hidmo waxaan ku bilaabaynaa insha allah kelmaddii aynu siin lahayn guddigii qabanqaabada nadwada waa guddoomiyaha guddiga sheekh maxamed axmed faarax isaga ayaan kusoo dhaweynayaa falyatafadal mashkuuran
الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أحباب الكرام ولا ليال caawa waynu soo gaarnay gabagabadii nadwadeennii sideedaad ee ka socotay masaajidka alrawda waxaan hortiina usoo fadhiistay biidni illaahi tacaala inaan laba shay ama laba nuqdo idinku dul akhriyo midda koowaad oo ah warbixin ku saabsan masaajidka alrawda iyo acmaasha uu mujtamaca u hayo iyo nadwadeennii ka socotay masaajidka iyo midda labaad oo ah bayaankii bayaankii ka soo baxay nadwada way soo saareen culimmadii ka soo qayb gashay durusi ka baxaysay nadwada waxaana ku bilaabayaa biidn illaahi tacaala inaan marka ugu horeysaba idinku akriyo warbixin yaroo kooban oo ku saabsan masaajidkan alrawda iyo ahamiyadda mujtamaca u leeyahay iyo nadwadii ka socotay marka ugu horeysaba waxaan idhi kaalinta masjidka alrawda sida la wada og yahay masjidka alrawda waa masjidka saldhigga u ah dacwada iyo tawjiiha bulshada gaar ahaan magaalada boosaaso wuxuuna ummadda u qabtaa adeegyo fara badan oo kale ah kow qabashada nadwooyinka sanadlaha ah ee lagaga hadlo sanad walba mowduuc taabanaya baahida bulshada ee adduun iyo aakhiro masjidka alrawda waa masjidka ugu ugu horreeyey ee horseeday qabashada nadwooyinka noocaan ah dalka gudihiisa labo ku wacyigelinta bulshada wixii anfacaya adduunka iyo aakhiradaba saddex ugurmadka dadka barakaca iyo kuwa dhibaataysan ee soomaaliyeed afar soo gudbinta duruus cilmi ah oo joogto ah oo ay culimmadu ka ka wadaan masaajidka shan muxaadaraad iyo tawjiihaad culimmadu ka jeediyaan masaajidka iyo weliba dowrooyin cilmi iyo wacyigelin ah lix xukunka iyo xalinta khilaafaadka beelaha iyo dadka isqabta toddoba waxaan wada ognahay masaajidku wuxuu ku yaalaa bartanka magaalada boosaaso waxaana ku xiran qalab iyo qalab ay idaacaduhu si toos ah uga laliyaan duruusta iyo muxaadarooyinka nadwooyinkii masjidka lagu qabtay waxaa masjidka lagu qabtay sideed nadwo oo tan hadda dhammaatay ugu dambaysay waxayna kala ahaayeen sidan tii koowaad waxay ahayd altijaara walmucaamalaat almaaliya waxaana la qabtay sanadkii kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo saddex hijiriyada oo waafaqsanayd laba kun iyo labo milaadiyada midda labaad waxay ahayd fiq lusra waxaana la qabtay sanadkii kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo afar hijiriyada oo waafaqsanayd laba kun iyo saddex midda saddexaad oo ahayd alcaqiida alislaamiya waxaa la qabtay sanadkii kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo shan hijiriyada oo waafaqsanayd laba kun iyo afar asiyaasa sharciya oo la qabtay kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo lix oo waafaqsanayd laba kun iyo shan milaadiyada asbaab nuhuud lumam oo la qabtay kun iyo afar boqol labaatan iyo toddoba hijiriyada oo waafaqsanayd laba kun iyo lix milaadiyada alxaalة الraahina oo la qabtay sanadkii kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo sideed oo waafaqsanayd sanadkii laba kun iyo toddoba milaadiyada muxamedun rasuul اllah oo la qabtay kun iyo afar boqol labaatan iyo sagaal oo waafaqsanayd laba kun iyo sideedii milaadiyada iyo ta sideedaada ugu dambaysay ahayd alasmaةu الsoomaaliya min manduurin islaami oo la qabtay sanadkan oo ah kun iyo afar boqol iyo soddon hijiriyada oo waafaqsan laba kun iyo sagaal sidaan wada dareemayno mawduuca sanadku wuxuu ahaa alasmatu soomaaliya min manduur islaami oo macnaheedu uu yahay dhibaatooyinka soomaaliya oo laga soo eegay dhinaca islaamka nadwada tan waxay noo bilaabatay labaatankii bishii afraad kun iyo afar boqol iyo soddon hijiriyada waxayna dhammaatay caawa soddonkii bishii afraad kun iyo afar boqol iyo soddonkii hijiriyada oo waafaqsan lix iyo tobankii ilaa iyo shan iyo labaatankii bisha afraad laba kun iyo sagaalkii ujeed ujeedooyinka kulankan cilmiyeedkan loo loo sameeyey waxaa ka mid ah in dadweynaha soomaaliyeed loo soo bandhigo dhibaatooyinka haysta haysta asbaabta u keentay raadadka xunxun ee ay ee ay kaga tagtay iyo siyaabaha loo xallin karo in dadkeennu ay yeeshaan awood ay iskaga difaaci karaan dullaamada ku socda iyaga diintooda iyo dalkoodaba culimmadii ka soo qayb gashay nadwadatan oo duruusta ka soo jeediyey كو الشيخ عبد القادر نور فارح حفظه الله دكتور بشير أحمد صلاة دكتور أحمد حاج عبد الرحمن دكتور أحمد صادق أيرو الشيخ طاهر أبو عبدي الشيخ محمد آه، معلم أحمد الشيخ عبد الناصر حاج أحمد الشيخ حسن محمد إبراهيم الشيخ أحمد عبد السمد حفظهم الله جميعا دروسنا نبوة كبحري دروسنا نبوة كبحري وحيها يا سقال موضوع وقد قد تابني مجتمع الصوماليات وحاول أهمية الصومال موقعا ومواردا وآثر ذلك على الأزمة الصومالية موقع كنت على يمشي كنت على الصومالية إيوه خيرات كاي هيسته يرات كوي يلتي أزمة الصومالية دي دواتا الصوماليات التدخلات الأجنبية في الصومال قديما وحديثا وآثر ذلك على الأزمة الصومالية آه، فرقلت الشيء آه، يسوى فرقلين يدلك الصومالية horay iyo haddaba iyo raadkay ku yeelatay dhibaatada soomaaliyeed alcasabiyat alqabaliya wa atharuha cala alazmati soomaaliya qabyaaladda iyo raadkay ku yeelatay dhibaatada soomaaliyeed alsiraac cala sulta wasarwa wa atharuha cala alazmati soomaaliya legdanka lagu legdamayey ee xukunka iyo khayraadka iyo raadkay ku yeelatay dhibaatada soomaaliyeed aljaaliyat asoomaaliya fi lgurba mishkilaat wa xuluul jaaliyaadka soomaaliyeed ee ku nool wadamada qarbiga dhibaatooyinka haysta iyo xalkooda altaqriib walghasw lfikri wa atharu dalika cala alasmati soomaaliya qarbiyeynta iyo duulaanka maskaxeed ee lagu soo qaaday mujtamaca soomaaliyeed iyo raadka ku yeelatay mishkilada soomaaliyeed alislaamiyuuna fi somaal maa lahum wamaa calayhim dadka islaamiyiinta lagu magacaabo ee soomaaliyeed حقوقي إليهن يوحل قليهي أدب الخلاف وقواعد, وقواعد التعامل مع المخالف آداب تيليضا خلافك يا قواعد اللقلاب دغميه قفك هذه خلافا نظرات في حل الأزمة الصومالية أركتيه كؤادا حلك صوماليات انت سروحي هايين موضوعية دي كبحيي ندودينا magaalooyinka laga dhegaysanayo laga dhegaysanayay nadyada oo sida tooska loogala socday waxaa laga dhegaysanayey dhowr iyo labaatan magaalo ayaa nadyada laga dhegaysanayey intay soo noo suurto gashay inaanu soo xasrino gobolka bari waxaa laga dhegaysanayay boosaaso qardho carmo waaciye sheerbi baargaal ufayn gobolka sanaag dhahar xingalool waxaan leeyahay baran xingalool dhahar buraan iyo hadaaftin gobolka nugaal waxaa laga dhegaysanayay magaalada garowe iyo buurtinleh gobolka mudug waxaa laga dhegaysanayay gaalkacayo galdogob bursaalax biicaadweyn gobolka sool waxaa laga dhegaysanayay laascaanood iyo boocame gobolka togdheer waxaa laga dhegaysanayey buuhoodleh gobolka banaadir muqdisho gobolka baay baydhabo iyo magaalada kismaayo oo guryaha qaybtooda laga soo wacayey oo dadku ay guryaha ka dhegaysanayeen idaacadaha baahinayey nadwada idaacadda alxikma ilaahay ha barakeeye meel kastay ku taallaba waxay sii daynaysay ama inteeda badanba waxay sii daynaysay nadwada s b c oo sanad walba ka qayb qaadatay iyaduna inay sii dayso nadwada si toosana usii daysa codka nabadda oo iyaduna ka qayb qaadatay inta badan sii daynta nadwooyinka radio garowe oo iyaduna ka qayb qaadanaysay sii daynta nadwada websayada iyaguna baahinayay nadwada waxay kala ahaayeen aadna ugu noqon karayso ilaa iyo hadda ood mar kasta ka heli karaysid inaad ka dhegaysato nadwada waxay ahaayeen somali mirror iyo website-ka la yidhahdo halgan labadaa website waxay ku kaydiyeen oo ku hayaan nadwadii oo aad ugu noqon karaysid ood ka dhegaysan karaysid ka shuban karaysid biidn illaahi tacaala mahadnaq mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh allihii noo fududeeyey noona dhammaystiray nadwada kadib kadibna waxaan u mahadnaqaynaa cidda soo socota shirkadda golis oo suurto gelisay inay magaalooyinka iyo idaacadahaba lagala socdo nadwada waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa shirkadda telecom boosaaso oo iyaduna ka qayb qaadatay in ay magaalooyinka qaybkood qaybtood ay ka soo galaan iyo shirkadda telesom oo iyaduna ka qayb qaadanaysay in magaalooyinka qaybtood ay soo galaan oo ay ka qayb qaataan waxaan kale u mahadnaqaynaa shirkadaha iyo afraadda bixiyey kharashka nadwada saddex waxaan u mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa culimmadii juhdiga ku bixisay diyaarinta iyo soo jeedinta duruusta isla markaana ka jawaabaya su-aalaha dadweynaha afar waxaan kaloo u mahadnaqaynaa websaydyadii iyo idaacadihii soo gudbiyey duruusta ee aan kor ku soo sheegnay shan waxaan kaloo u mahadnaqaynaa bahda duubista nadwada lix mahadnaq qaara waxaan u soo jeedinaynaa guddiga masjidka iyo shaqaalihiisa toddoba waxaan iyana u mahadnaqaynaa dadweynihii muddadaas culimmada hor fadhiyey iyo kuwii kala socday nadwada qalabka warbaahintaba siddeed mar labaad waxaan mahad gaara usoo jeedinaynaa shirkadda golis waxaana uga mahadnaqaynaa inay noo ballan qaaday maalgelinta diyaarinta iyo daabacaadda duruustii nadawooyinkii masaajidka laga qabtay oo sideedda ahaa sagaal waxaan kaloo u mahadnaqaynaa walaalihii ka qayb qaatay dibudhiska masaajidka oo sidii la iclaamiyey ka bilaabatay habeenkii jumcaha ahaa masaajidka walaalaha kalena waxaan ka rajaynaynaa inay tabartooda ka geystaan dhismaha masaajidka tala soo jeedin haddaanu nahay bahda abaabulka ee soo abaabashay nadwada waxaan ku tala bixinaynaa in culimmada nadwooyinka qabanaya isaga yimaadaan gobollada dalka oo dhan iyo dibaddaba taasoo sanadkan aan si xoog la isku daynay hase haatee culimmadan aan ku talagalnay in badanoo ka mid ihi ay nooga jabeen nadwada lagu qabto skandinafianka si dadweynaha loogu soo gudbiyo xogta iyo dareenka walaalahood meelay joogaanba waxaan kale ku tala bixinaynaa in nadwooyinkan oo kale lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan saddex waxaan ku iyadana ku tala bixinaynaa in laga shaqeeyo sidii duruusta looga wada dhagaysan lahaa gobollada dalka oo dhan iyo dibaddaba oo loogu baahin lahaa nadwooyinka la qabanayo dhammaanba dalka oo dhan ugu dambaynna waxaan marka afraad kusoo tala bixinayaa dadweynuhu inay taladooda ay ka soo geystaan waxay kaga talin lahaayeen in la tadwiiriyo nadwooyinka inta hadda u muuqata sidii wax loogu dari lahaa ugu dambayn waxaan u gelayaa qodobkii labaad oo ahaa baaqa culimmada culimmadu markay nadwada dhammeeyeen waxay soo saareen baaqa kan qodobka koowaad waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed inay inay ilaahay u noqoto ayna ka toobad keenaan dhammaan dembiyadii sababay wixii soomaali ku dhacay ee heerkaas ay maanta maray soo gaadhsiiyey labo waxaan ku baaqaynaa in laga dhabeeyo ku dhaqanka shareecada islaamka heerarkeeda oo dhan heer qof heer qoys heer bulsho iyo heer dowladeedba saddex waxaan shacabka soomaaliyeed ugu yeeraynaa inay ka waantoobaan dagaalada sokeeye ee wiiqay jiritaankooda dadnimadooda iyo midnimadoodaba dagaaladaas ha ahaadeen kuwo siyaasadeed kuwo qabyaaladeed ama kuwo diimeed waxaana waxaana loo baahan yahay in dadkeennu ka koro dhaqanka isdilka iyo isburburinta una mashaakilka ee dhex yaalla ku xalliyo wada hadal daacad ah oo islaamku islaamku saldhigu yahay taasoo keeni do- keeni doonta kalsooni walaalnimo iskaashi iyo midnimo waxaan si gaar ah uga digaynaa colaadaha ka aloosan koonfurta soomaaliya sida kuwa ma- sida sida kuwa magaca diimeed sida kuwa magaca diimeed huwan ee ka socda gobollada galguduud iyo kuwa siyaasadeed ama maamul ee wadnaha farta lagaga hayo inay dhex maraan dowladda kumeel gaarka iyo kooxaha muqaawamada ama kooxaha muqaawamada dhexda laftoodaba waxaan kaloo iyana si gaar ah uga digaynaa colaadaha dhuleed ee soomaali meel kastoo ay joogaanba ku habsa- ku habsatay waxaan dhammaantood ku cabsigelinaynaa ilaahay waxaana ugu yeeraynaa in ay joojiyaan coladahaas ayna si walaalnimo iyo islaamnimo islaamnimo ah uga heshiiyaan wixii dhex mara afar waxaan ku baaqaynaa in dadka iyo dalka soomaaliyeed laga daayo fargelinta shisheeye ee u diiday jiif iyo joogba gaar ahaan tay ku hayaan dalalka derisku taasoo haddii ay sii socoto keeni keeni karta in gobolkao dhan isla qarxo waxaan kaloo ku baaqaynaa in nala ka joojiyo ciidamada shisheeye ee lagu soo daadguraynayo dalkayaga isla markaana nala ka saaro kuwa hadda jooga sidoo kale waxaan ka digayn ka digaynaa khatarta waxaan ka digaynaa khatarta quwadaha shisheeye oo kusoo qulqulaya biyaha iyo dalka soomaaliyeed iyo saamaynta xun ee ay ku yeelan karaan khayraadka iyo madax banaanida biyaha iyo beriga soomaaliyeed waxaan kaloo ku baaqaynaa in bulshada soomaaliyeed wada gaarto heshiis buuxa lana joojiyo marmarsiyaha shisheeyuhu ku soo faragelinayo dalkeenna iyo umuuraheenna gaarka ahaaneed waxaan shan waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa ka hortagga burcadbadeeda oo dhibaatooyin fara badan u soo jiiday dalka diinta iyo dadka iyo sharaftoodaba lana joojiyo anshaxumada iyo fusuqa ay dalka keeneen burcadbe- burcadbadeedaasi sida daroogada sinada iyo dhaqandoorinta waxaan kaloo caddaynaynaa inay xaaraam tahay in lagula macaamilo dadkaas xoolaha boolida ah ee ay haystaan lix waxaan ugu ugu yeeraynaa ummadda soomaaliyeed inay dhinac uga soo wada jeesta uga uga soo wada jeesato ilaalinta iyo badbaadinta dhulka biyaha iyo khayraadka dalka cid kastana ay qaadato xilkaas inta ay ku leedahay isla markaasna laga feejignaado in cid gaar ah ay si gooni ah ugu ugu tala baxdo toddoba ummadda soomaaliyeed waxaan ugu ugu baaqaynaa in laga hortago masiibada tahriibta bulshadana laga badbaadiyo dabargo-a wadareed ee ay sababtay tahriibtaasi waxaan si gaar ah ugu soo jeedinaynaa maamul goboleedka puntland inuu xil gaara iska saaro joojinta dadka ku ku hoobanaya badda u dhaxaysa soomaaliya iyo yemen waxaan dadka tahriibaya ugu yeeraynaa inay ka waantoobaan halaagga naftooda waxaana u caddaynaynaa in qofkii naftiisa halaaga uu yahay ahlu naar sideed waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimi dadka mas-uuliyadda ummadda ummadda u haya inay ilaahay uga cabsadaan ummadooda danta ummaddana ay ka horumariyaan danahooda gaarka gaar ahaaneed ayna ogaadaan in aakhiro xisaabi sugayso sagaal dhammaan soomaalida ku nool qurbaha waxaan ugu baaqaynaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan si ay ubadkooda uga badbaadiyaan gaalnimo iyo dhaqan- dhaqan- dhaqan- dhaqan rogan waxaan kaloo ugu yeeraynaa inay si inaysan isdhigan inta ay geediga u diyaargaroobayaan ee ay diintooda iyo dhaqankooda suuban ku dheganaadaan kuna xirnaadaan maraakista islaamiga ah una midoobaan una midoobaan sidii ay u ilaashan lahaayeen jiritaankooda ugana badbaadi lahaayeen inay ku milmaan bulshooyinka ay u tageen toban waxaan u baaqaynaa culummada is- eh, culummada muslimiinta iyo dowladaha carabeed inay gacan weyn ka geystaan heshiisiinta bulshada soomaaliyeed iyo xalinta mashaakila mashaakilaadkeedaba waxaana uga mahadnaqaynaa xamlada caalamiga ee ka hortagga xadgudubka iyo midowda culimmada muslimiinta ee caalamiga ah dadaalka ay arrintaas ka geysteen waxaana ka rajaynaynaa inay dadaalkaas sii wadaan koob iyo toban waxaan kaloo ugu baaqaynaa dowlada- eh, eh, dowladaha culimmada iyo hay-adaha samafalka ee muslimiinta ah inay gargaar deg deg ah oo u walaalnimo u fidiyaan dadweynaha soomaaliyeed ee tabaalaysan gaar ahaan kuwa ay isugu eh, isugu darmadeen barakaca cudurada iyo abaaruhu ayna ka qayb qaataan dib u dhiska dalka labiyo toban waxaan ugu baaqaynaa dowladaha muslimiinta gaar ahaan kuwa carbeed oo ay beryahan dambe khilaaf beryahan dambe khilaaf dilooday inay isu tanaasulaan murankoodana si walaalnimo ah ku xalliyaan cadowga ummadana meel uga soo wada jeestaan la isuna kaashado difaaca iyo horumarinta ummadda saddex iyo toban waxaan cambaaraynaynaa qors- qorshaha gardarrada ah ee yuhuuddu ku doonayso inay ku- ee- ee- yuhuuddu ku doonayso inay ku dhalan rogto magaalada baytulmaqdis iyo masjidka barakaysan ee al aqsa waxaan ugu baaqaynaa ummadda ummadda muslimka ah inay si wada jir ah uga soo uga hortagaan yuhuudeynta masjidka al aqsa gabagabadii waxaan ilaahay uga baryaynaa ummadda soomaaliyeed inuu ka saaro dhibta iyo dacdarrada ay ku jira ay ku jirto una waafajiyo wixii dantooda adduun iyo aakhiro ay ku jirto isaga unbaa arrinkaas awoodi karee culimada baaqa soo saartay kow sheekh cabdulqaadir nuur faarax دكتور أحمد حاج عبد الرحمن شيخ عبد الناصر حاج أحمد شيخ بشير أحمد صلاة شيخ ظاهر أبو عبدي دكتور عبد القادر محمد عبد الله شيخ أحمد ظاهر حسن محمد آه، شيخ محمد معلم أحمد شيخ أحمد عبد السمد شيخ حسن محمد إبراهيم دكتور احمد صادق الو شيخ عبد الرشيد شيخ صالح شيخ فهد محمود حاجي نور شيخ محمد احمد فارح وبالله التوفيق
جزاه الله خير الجزاء آه، kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada oo laga warbixinayey qaabkii madow looga faa'iidaystay markaasna inagu akhriyey baaqii ay culimmadu soo saareen gabagabadii nadwada jazaahu allahu khayra aljaza Ee, iminkana waxaan u yeerayaa آه، دكتور أحمد صادق أنو ويسقون عن سيدونا كلمة كلمة فليتفضل دكتوره
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع على نهجه إلى يوم الدين وبعد إن- ولا ليال sida aad la socotaan caawo ayuu inoo gabagaboobayaa mawduuca iyagii ahaa nadwada laba kun iyo sagaal si wanaagsan buu noogu dhammaaday ilaah baa mahadleh duma waxaa mahadleh raggii qabanqaabiyey iyo culammadii ka soo qaybgashay iyo dadweynihii reer boosaasood oo nadwadan sida tooskaa masaajidka usoo buuxiyey ilaahay ajar ha naga siiyo toban kow iyo tobanka cisho aanu halkan ku fiidsanaynay gabagabadii waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo walaalayaalow ilaahay subxaanahu watacaala waa uu ina caleymo saaray haddaanu nahay aadan dhashiisa walaqad karamnaa bani aadama walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahu fi lbari fi lbari wاlbaxr warazaqnaahu min aayibaat wafadalnaahu calaa kaiiri miman khalaqnaa tafdiila aayaddaa waxay inoo tilmaamaysaa in ilaahay uu naga fadli yeelay abuur badan oo noololaya markii la isweydiiyey fadliga xaggee buu ka yimid waxaa neefka ariga ah xidid kastoo nagu yaal waa uu ku yaallaa adimada aan leenahay afarta wuu leeyahay labada indhood wuu leeyahay waxbuu arkaa wuu ka leexdaa gidaarada fadligu marka waa hal xubin oo xubnaheena ka mid ah xubintaasi waxa weeye waa maskaxda oo caqligii ah xubintaasi waxay awood inoo siisay inaanu nolosheeni maamulanno habaysanno wax ka bedelno maalin maalinta ka dambaysa si garaafka noloshu uu kor ugu socdo maskaxda bani aadanka waxaa la yidhaahdaa waxay ka kooban tahay boqol milyan oo unug boqol milyan oo unug cunuga dhashay iyo ninka lixdan jirka ah boqolkaa milyan bay leeyihiin ma tarmaan ma bataan laakiin waxaa isbedela waa functionka shaqada ay unugyadu qabanayaan unug kasta awood wuxuu uleeyahay inta kale oo unugyaa inuu la falgalo oo uu la shaqeeyo qofka la yidhaahdo waa caqli badan yahay waa qofka unugyadiisa ay sida xooggale isula shaqeeyaan waxyaabaha maandooriyaha ah waa ay dilaan maskaxda unugyadeeda hadday dhintaanna ma abuurmaan unugyo cusub ma abuurmaan haragga hadduu dilaacmo waa isqabsanaya unugyo kala abuurmaya oo booskii buuxinaya xubin kasta waa caynka laakiin maskaxda unugyadeeda waa special ma abuurmaan keliya waxaa isbedele koraya kordhaya qaabkay u shaqeeyaan mijinta jaadka ah waxay dilaysaa boqol unug hal galab qofkii fadhiista wuxuu la mid yahay galaas khamriga qof cabo kale boqol unug baa maskaxdiisii ka maqan soona noqon maya fadliga ilaahay marka bani aadamku siiye subxaanahu watacaala waa maskaxdaas waxyaabo ayay ayaddaa inoo tilmaamtay oo ah fadligaas in nala ku qaaday birigii iyo baddiiba gaadiid iyo in arsaaq macaan oo wanaagsan layna siiyey neefka shimbirtaa masagada waa qaadanaya waa liqaya laakiin annagu inta aan calalinayno waa dhadhansanayna waa ku raaxaysanayna waa noloshii oon ku raaxaysanayno isagu macaan iyo kharaar iyo wax cusbaloo dhanaan iyo waxaan dhanaanayn iyo ma kala jecla sideeda iyadoo qalalan oo ingegan buu u cunaya waa fadli ziyaada ilaahayna siiya waxaa la yidhaahdaa waxa ciid adduunyada taal haddii la tiriyo oo mid kastoo ka mida magac loo sameeyo waa waxa ciid adduunka taal mid kastoo ka mida magac loo sameeyo maskaxdu waxay awood u leedahay inay xafido waxaasoo magaca awoodda intaa la-eg baa bani aadamku waxay gaarsiisay qarnigan millenniumka cusub aanu ku jirno millenniumkii labaad inuu awood u yeeshay inuu dhex galo unugii unugii bani aadamku uu ka koobna inuu dhex galo oo wuxuu ka kooban yahay oo dhan ogaado bu-dii unuga ku jidha la dhex galo cromosomeskii bu-da ku jidha la dhex galo jiniskii loo tago d n a-gii uu ka koobnaa la fasiro xabad ka mida markaa inta lasoo qaado la ogaado qofka iskale hebel hebel hebel nin ah da-daasa cinwaankaa leh lagugu soo raadiyey sideedda milyaar oo qof ee adduunyada ku nool waa kaga duwan tahay d n a-gaas halkaa dhex yaal bani aadamku wuxuu gaaray inuu ku fekero nudfatu lamshaaj nudfaduu ilaahay ku tilmaamay inuu ka dhex raadiyo sber bartiskii bani aadamka baabuurkii hallaabo mismaaradiisa sberbartisyadiisa dukaamada yaalay warshadaas soo sameeyey laakiin qofkan bani aadamkaa oo markuu weynaado wadnaha ka jiranayo ama markuu dhasho qaba cudur maskaxda ama dhagoolka ah maadaama unugaan laga abuurmay uu yahay unug wada dhegihii iyo lafihii iyo timihii iyo calooshii iyo in inta la ogaado meesha maalan caloosha ay ku taallo haddii cunugaas laga helo raad ama uu qabo cudur dhaxala in sperpars looga raadiyo unug kale waa sperpars aadami bani aadamku wuxuu marayaa inuu ku fekero kuma fekerin waaba lagu guulaystay mobileka markuu bateriga kaa dhammaado tamarta jirkaaga ku jidha korontada jirkaaga ku jidha inaad ka buuxsatid adoo jidka maraya ama shaqadaadii fadhiya taleefonka aada caloosha saarsatid kulkaa kaa soo baxaya uu ku buuxiyo taleefonka bani aadamku wuxuu marayaa inuu ku fekero inuu isqabadsiiyo xiriirka ka dhaxeeya saddex tamar ee cajiib badan ee adduunyada taal ee ah tamarta nuclearka nuclear energy tamarta unuga uu ku shaqeeyo ilan unugan yarka ah howl cajiib lu wadaa ilbiriqsi kasta unug kasta oo jirkeenna ka mida waxaa ka dhex dhacaya conton falgal oo chemical reactiona waa ayi unug oo jirkeenna ka mid a ayi khaliya jirkeenna ka mid a ilbriqsi kasta conton reaction oo chemicala baa ka dhacay enerjiga unuga uu ku shaqeeyo iyo enerjiga nuclearka iyo enerjiga galvanic energy la yidhaahdo ee ah enerjiyaasha enerjiga kala haya dhulalkan hawada universumka meeraysanaya ilan inayan isku dhicin oo mid walba uu madaarkiisa haysto weliba socdo iyagoo weliba isla guuraya saddexdaa enerji xiriirka ka dhaxeeya in la iswaafajiyo yuu bani aadan ka fikeraya haddii uu ku guulaystana waxay saadaalinayaan dayaxa in lagu tago wiishkan dabaqyada loo raaco aqalada dabaqyada ah wiishashka loo raaco in dayaxa lagu tago ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligaas ayuu ina siiyey abaraadkaas ayaanu wadanaa oo aan la seexanaa ku sheekaynaa ayi laxda nala socda misena waxaanu aragnaa inaanu ka faa'iidaysan laana inaanu awood u weynay wixii ugu yaraa oo ugu sahlanaa oo ahaa nolosheenna inaan ku hagaagsanno waa ay waa inoo suurogeli weyday waxaa marka ceeba dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caleemo saaray oo yidhi walaqad karamnaa bani aadama annagoo ka mid a dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isagoo aadami oo dhan karm karaamo u yeelay fadliga gaarkaa siiyey kuntum khayra umma dadkii iyaga ahaa yaa reereer u kala fadhiya yaa islaynaya yaa burcadbadeeda yacni waa wax la qaadan kara maaha wax la qaadan karo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wakiil uga dhigtay adduunkan oo dhan furihiisi in la siiyo waa ambaashatoorkii ilaahay baa la dhihi karaa qori buu qaatay baddaasuu galay isbaaruu dhigtay yacni wax cajiib badan wey ee dhan kale markii laga eego nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu yidhi nebiyo waan ku jeclaa nebigu uguma uusan bishaarayn garaado iyo lacag iyo darajo iyo wasiirnimo iyo barlamaan oo xubin ka noqdo nebigu wuxuu ugu bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam inuu fidno la kulmayo fitno maxaa yeelay dadka nebiyada jeclaada buu yidhi sida biyuhu durdurku ay ugu cararaan godkooda fidnadu waa uga dheerayn badan tahay buu yidhi dadka nebiyada jeclaada cumar binu khadaab waanu ognahay fadliga uu ku lahaa diintan inuu ahaa saxaabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam khaliifadii rasuulka ee labaad raggii ugu sharafta badnaa ummadda tan ee ilaahay uu doortay maca daalika wiil waxaa dilay gaala wiil yaroo gaala majuusiya ninka uu dilayo waa cumar bin khadaab meesha uu ku dilayo waa mixraabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xilliga uu dilayo salaad subax buu tukanaya dadka uu tujinayo waxay ahaayeen safka u horeeya casharatu mubashiriin baa taagnaa markii la fasiro ilaahay subxaanahu wa tacaala ma difaaci kari waayey cumar bin khadaab oo majuusiga ma ka difaaci kari waayo subxaanah ilaahay waa ka nasahan yahay laakiin xeer baa jira ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalo xeerarka nolosha ah nebigana calayhi salaatu wasalaam isagoo ina baraya xeerkaas wuxuu yidhi ilaahay dadka qaar buu jeclaystaa wuxuu la jeclaystaa darajo ayan cibaado kastoo ay sameeyaan ku gaarayn markaasaa la ibtileeyaa ibtiladaasay ku guulaystaan markaasaa darajadii sare la gaadhsiiya len darajadan ilaahay baa la jeclaystay haddaba cumar bin khadaab ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la jeclaystay darajada shahaadada markaasoo in la dila maaha xigmadda ayna barayso falkaas taa wey waxaan ilaahay marka ka rajaynaynaa dhibaatada ummadeenna ku dhacday inay noqoto mid laynagu imtixaamayo mid ummaddan khayr badan laga rabo mid ilaahay ciidankii halkan lagu diyaarinayo raggii baytulmaqdis xoreyn lahaa raggii calanka tawxiidka dib u soo noolayn lahaa laakiin waxay u baahan tahay dariiqeedii iyo waddadeedii in la maro in diintii la barto in haddii alla kurin lagu dhaqmo in intii la bartay la faafiyo wakhtiga mashquulka la yahay maahe inta kale lagu bixiyo wakhtiga firaaqada lagu bixiyo intiisa badan in dadkii dacwadii la gaadhsiiyo si aanu u noqonno markaas ibtiladan inagu dhacday mid positive inoo ah aan inoo ahayn negative ciqaab socota un keliya aanan ahayn ee noqoto ibtiladii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu dooran lahaa ummadeenna ku dooran lahaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan ilaahay ka baryayaa in qulubta ummaddaas isku soo duwo in ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta iyada nagu hanuuniyo in ilaahay subxaana wa tacaala wixii ummadda shido iyo dhib la doono uu shidadooda iyaga ku celiyo wixii ummadda khayr la rabana ilaahay inuu waafajiyo wabillahi towfiiq
جزاه الله خير الجزاء كاسي وحا هذا رحمة صادق انه خير الله سيو كلمات كاستيما حبضنا انه قد لخريي حدنا وحسين يا سلطان عبد الله صالح تفضل سلطان
waxaan u malaynayaa ajar iyo xasanaad allaha ka siiye walaalahayga iga horreeyey inaanay wax xambayn qabanqaabayaasha iyo culimadii muxaadarada ka qayb qaadatay iyo dadweynaha dhegaysanayay taba jasaaka allahu khayr waxaan odhan lahaa caafimaadkoodana ilaha wanaajiyo cilmigoodana mid ilaahay qalbi qalbiga ummadda geliya ilaahay ha ka dhigo waxayna ku filan tahan filayaa dadweynaha soomaaliyeed marka hore waan salaamayaa meel kastay joogaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sagaal iyo toban sano oo waxayna soo maray aada qofkii maskaxdiisu ay wanaagsan tahay ama wax kaydin karto waayo aragnimo dheeraada laga qaadan karo dhibaato badan iyo kulayl badan iyo tacadi badan waddankeena iyo dadkeena iyo maatadeenna uu ku dhacay barakac badan iyo halaag badan uu ku dhacay ilaahay baa mahad leh maanta waxaa la odhan karaa wuxuu yidhi diilal yidhi diilo fiican inay muugato waxaan ku talin lahayn marka insha allahu waxaan ku talin lahayn marka insha allahu ugu baaqanaa soomaaliya meeli joogtada wixii halaaggaa gaarsiiyey cawaaqabkoodii way arkaan wuxuu ahaa cudur cudurkaasuna waa qabyaalad qabyaaladda ilaahayna ka suuriyo qalbigayaanana wanaag allah isu gesho mas-uuliyiinta hadday tahay mas-uuliyiin xukuumiya mas-uuliyiinta culimmada iyo mas-uuliyiinta dhaqankaba mas-uuliyiinta culimmadu waa kuwaana way wadaanin laakiin weli furqooyin iyo waxbaa kala jirjiro iyo meelo maaragtay ilaahay waxaan ka baryaynaa dhinaca wanaagsan ilaahay noo jahayo ilaahay inuu na toosiyo mas-uuliyiinta kalena inay kaalintooda ka qaataan baan usoo jeedinaynaa sidii soomaali inta dibadda ku tacda tacdaraysan inta badaha ku baaba'aya inta dalka gudihiisa ku barakacsan oo tacadigu hayso maanta dee dadka saaxibulcaqliga ama waxgaranaaya ama mas-uuliyiinta baa xilka saaranya cid kasta oo mas-uulin inay dareento oo ka naxdo oo alaqal wixii ay qaban karto isku daydo baa loo baahan yahay waxaana wanaagsanaan lahayd marka hore soomaaliya meelay joogtaba inay iscafido oo lagaga gudbi karaa dhibaatada oo gacmaha isqabsato oo ilaa tuulo ilaa magaalo madax ilaa degmo ilaa gobol insha allah waxaan rajaynaynaa la soo celiyo dhaqankii wanaagsanaa iyo walaalnimadii iyo soomaalinimadii ism ka isima ahaana insha allahu waa jecelnahay medyahana waxaan u marinayaa dhammaan isimada gobollada iyo degmooyinka iyo dalka iyo dibaddaba jooga sidaa culimmadu isu xilqaantay siday waktigooda qaaliga ahaa ugu hurayso oo ummadda wax uga dhaadhicinayso inay iyaguna doorkooda ka qaataan insha allahu waana jecelnahay inaanu soo dhoweyno iyo didiiladaa muugata insha allahu aynu isgarab taagno haddii dib manhajkeennii rasmiga ilaahay noo ku talagalay maanta aynu isku raacnay soomaali weyn inaynu qabsanno yacni wax lagu faani karo weeye waa guul inoo soo hoyatay maantay barbarkay ka baxdaa waa bakeelqaleen baa la yidhi inaynu gacmaha isqabsanno oo dul wixii horeto la iloobo oo wixii in la iloobi karin la xalilo la iskacan mariyo oo walaalnimadii iyo soomaalinimadii iyo mukhlisnimadii loo soo noqdo waxaanu leenahay inta wanaagga wadda oo qalbigoodu khayrku ku jiro ilaahay ha u heliyo ummadda qalbigu ka cancansan yahana allaha u dhaqo mas-uuliyiinta iyo culimaa-udiinka mas-uuliyiintiisa iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo dhammaan qalbigan allah ha noo dhaqo dariiqalmustaqiimka allahayna ku hagaajiyo wanaag dhammaantiis ilaahay usaga garanaya jid jidka wanaagsan ilaahay haynu ku hagaajiyo xumaanna intii hore allah haynoo ka dhigo kuwa caadaystay dhaqamada xuxuna soomaalidu lahaan jirin waxaan leenaha warmaandhaynu ka soo noqda oo ilaahay u toobad keena ilahay waa qufuur raxiim kuwaan haatan wanaagu u qorayn ilaahay sharkooda hayna moojiyo dhinaca khayrka badan qabo in khayr baynu ugu ducaynana insha allahu wixii khayr qaba dhammaan waxaan salaamayaa soomaaliya meeli joogtaba waxaan leenahay war soomaaliyey aan gacmaha hala isqabsado dulmigii iyo tacadigii hore ummadda loo geystay ha laga waantoobo dhinaca wanaagsan ha layska taago walaalnimadii iyo ehelnimadii iyo dhaqankii suubanaya caadooyinkii wanaagsanaa iyo diinteenni ha loo soo noqdo waxaan filayaa inay intaasu inakaga filan tahay dhammaan dunuubteenni hore iyo teena dambeba allaha dhaafo quluubteenna allaha isu wanaajiyo dariiqalmustaqiinka allahayna ku hagaajiyo wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
khayr ljazaa suldaan cabdullaahi saalax ilaahay ka abaalmariyo kelimaadkiisaas wanaagsan waxaan rabaa intaynan u gudbin kelmadii madaxweynaha uu xafladan waxaan rabaa inaan kelmad kooban siiyo sheekh axmed daahir wala tafadal sheekh axmed daahir
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آه، علماء علماء الندود إلى ودي خير الله السيو عاوي وهبينك كوي تبناد وختامك لو ختمائي علماء ندود إلى ودي خير الله السيو waxay ka tageenna ma jiraan annagu hal mid baan rabaa inaan dadweynaha ogeysiiyo awalna halkan laga ogeysiiyey galabtana raadiyaasha iyo meel kasta laga ogeysiiyey waxaynu ku jiraa dhibaato innagu biyana waa haysanaa nicmana xeebaa waa inuu ka yimaadaan barwaaqana waa ku jiraa nicmada aynu haysanno inayn ilaahay uga xamdi naqno baan horta soo jeedinay midda kale jahada jiilaal xun baa weli ka jira xoolihii meelo yaryar bay isugu tageen oo ciriirka iyo dhibta ka taagan la yaabo biyihii oo dhulka qaarkays dhibaato ka taagan tahay innaga magaalada waa laga dareemayaa ogolaaskii caana ahaa hadda konton buu sii cararayaa dhibaatada noocaasa jiilaalka baa keenaya bicaanihii oo kala baxay oo biyo noqday oo intaasoo maalmood soo socday oo biyaha ka buuxiyey oo baa hadda konton layna ka siinaya haddaynu hilibka weyno caanaha weynana nolosheennu ciriir bay gelaysa waxaa marka la ogeysiiyey inaynu roobdoon u baxno inaynu beri subax u baxno jeelka gadaalkiisa dambe oo dhinaca koonfurta ka xiga halkaa waa meeshii aynu ku tukan jiray oo isugu tegi jiray wey ilaahayna aan halkaa ku baxno innaga oo ismiskiininayna oo tadarucayna oo khushuuca la imanayna baryada ilaahayna aan khaalis yeelno madaalimtana inaan iska celino qofkii dulmi weligaaba waa lagaa doonaya laakiin ducada lagama aqbalo nin xaaraan cunay ama dulmi sita ilaahayna aan toobad keenno masaakiinta magaalada joogta ama meelaha ka joogtana gacanta ha loo huro ha loo sii daayo maaragtay gacanta roobdoontaa waxaa laydinka rabaa subaxdii in salaadu ay bilaabato iyo khudbada halka saac waxaa laydinka doonaynaa inaynu guryaha xiro makhaayadaha inaynu xiro inaynu halkaa u wada baxno ilaahay inaynu ku barino inaynu intaynu istaagno xoogaa iska sii oradno soo oradno maahe baryada ilaahay inaynu la nimaadno wey in dadka lagu waaniyo halkaas oo madaalimta dadka lagala hadlo wey halkaa horta intaas baan idin ogeysiinayaa subaxdiina amar weeye oo inaguna isku amrayno ummadda islaamka iyo way meesha joogaan ay isleeyihiin yaynaan makhaayadaha furan hawlaha kalena yaynaa gelin halkaa saac haddaynu ilaa hal saac iyo bar ilaa laba saac hawlaheenna waa geli kareen middaa intaasaan kusoo gaabsanayaa waxay la tahay halan la dadaalo oo yaan lays odhan roobdoon inta loo baxo la yidhaha inta baxaysa keliya baahaysa wey midda kale culimada insha allah waa u ducaynaynaa khayr allah siiyo adduun iyo aakhira wey anigu nadooda ma soo gelin oo sanadakan waxa weeye waa mare culimada hadda ilaa soddon ilaa afartan hadday joogto maalinba cid baa lagu qaybiya kow iyo tobanka anigu waxaan idhi shan ama lixa laga dhigo intaasaa la gaarsiiye midda kale waxaa jira taariikh iyo arrimahaas iyo gaalada iyo musiibada soomaalida azmada haysata ayaa laga hadlaya musiibada marka anigu taariikhda iyo noocyada gaalo iyo maraykan iyo ingiriis iyo waxyaalahay ummadda kula dhaqmaanaya maba aqaani anigu gaal baa halkaa iyo caynkaas iyo saa yeelay iyo saas nebi waa maalin waxaan ka qabanay gaalkacay nin baa naloo keenay naga mid ahaa waxa weye ruus buu ka yimi wuxuu yaqaan dhaqanka gaalada iyo waxay leedahay iyo maraykanka dhaqankiisa iyo horta dadku waxay ka jeclaysteen midiisii taayadii oo kale wixii diiniga ahaa aad bay uga jeclaysteen sababtuna waxa weeye wuxuu kuu tilmaamayaa adigu dalkaagii baa joogta maba taqaanid dhaqamadaa iyo waxaa lagula dhaqmo iyo waxaa la samaynayo iyo haweenka iyo carruurta sida loo kala kaxaynayo ninka iyo haweentiisa sida loo kala eryaayo islaamka sida loo kala fogeynayo dalka sida lagaa qaadayo ninkii yaqaan goortii laga dhegaysto waxaa laleeyahay alla ilaahe dalkaagii adkayso iyo islaamnimada marka waxaan leenahay culimada khayr allaha siiyo allahana inoo barakeeyo allahana inoo daayo marka waxaan ka waday anigu taariikhaha noocaasa xataa raadiyaasha uma dhegaysto hadeertaasaan idiin sheegay oo raadiyaha maanta iyo shalay iyo wixii dhacay hataa in badan baana ka warhayn laakiin dadka warkooda inaan maqlo maaha laakiin wixii diini ahaa inaan ka hadlo marka insha allah khayr ba iyagu suu keen dareen taariikhdaas aynu ka waramaan diin ay ku dareen marka waxaan leenahay culimadana allah inoo barakeeyo waxaan leenahay ragga jooga iyo kuwa tegaba khayr baanu ugu ducaynaynaa adduun iyo aakhira waaraba wey insha allah anigu intaasaan kaga baxayaa wabilahi tawfiiq wasalaamu calayk
جزاه الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى حكام المريو وأسداء سوية قبل قبل أي نسوق إن شاء الله سنة هرب إدين شيئا مدحوينها دولة قولت كان بوتلان أيها وحر ربا إنه خطك تلفونك كاقا يبقى أطوه إساقوا الدوغروه مركا إساقا أيها إنه حر دون إن شاء الله تعالى عفوا marka isoo xirsuweena insha Allah aad soo galiya fodaqi bas aad maqal ee miiska soo gaaraya dad ee qodsiyo kala duwan oo dad xanuunsan iyo dad dana gaarale iyo dad maxaan ku raahdaa caruurtii ka xumaatay iyo dad maxaan ku raahdaa marka dhammaan dadkaasi waxay codsanayaan in rag iyo dumar ay isugu jiraan dhammaan waxay codsanayaan in u ducayno dadka muslimiinta ee masaajidka isugu yimi waxay ka dalbayaan in loo ducayo marka waxaan leenahay ilaahay idankiisa qof kasta walaadkiisa allaha siiyo saasaan leenahay iminkana waxaan kusoo dhaweynaynaa madaxweynaha oo halkan kelmadiisa ka oran doona
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
الو
waa ku maqlaynaa madaxweyne wada hadalkaaga
الو انا ما أعلم. الو
waa lagu maqlayaa
آه. بس هو- بعتبره لا شيء، بس أنا أعرفه. آه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وعليكم السلام يا سلام كبعدنا وحال آدي آد مقصود واعي وحال كجيدي هذا كان كومن nadwadii culimmadu ay ka waday magaalada boosaaso oo gabagaba maanta noqotay ee waxaan aada iyo aada isna ugu faraxsanahay inay nabadaasu ku beegantay waktigaan aan dalka intaan kusoo noqonnay aan ololaha ku qaadnay goobihii fusuqaa magaaladan garoowe labadii habeena u dhameeyey ee oo ahaa meelo anshaxa waxyeelo weyn gaasiisay mujtamaca oo xadkii awal duqaadashada ahaa soo dhaafay inkastoo wax loo duqaatoba uusan ahayn ee, arrintaasuna ay dalka ku hayso ee, lacago aan si xaqdaro ah ay dad tuugaah oo ummadaha adduunka oo dhan intay jidkooda u samaysteen ka qaatay sidaa xun ay u isticmaalayeen ay dalkiioda ku soo jiideen inay ku soo qulqulaan waxyaalaha fawaaxishka ah oo dhan oo loo isticmaalo lacagtaas oo ay ka mid tahay khamrada iyo iyo iyo maandooriyaha iyo wax kaloo kasii xunxun oo dhaqan doori ku sameeyey dadkeennii mujtamaceennii diintiisii iyo dhaqankiisii weliba meelo badan oo hadeer aynaan gaarin weli ee inta hadda ishu ku dhacday waa magaalooyinka waaweyne inta aynaan gaarin wax badan oo xun laga soo sheegayo hase yeeshee aan go-aansanay oo aan xukuumad ahaan go-aansanay inaanu dagaalkaas wadno oo aanaan ka soo harin oo aan meeshii ay idmay aan gaarsiino waxaan aada iyo aada maqsuud uga ahay in codsigii aan cudumada ka jeedinay jimcihii shalay inay masaajidada ay ka jeediyeen inay nagala qayb qaataan ololahaas iyagoo awalba ku mahadsan oo aan iyagoon ciidamada xilsaarin ay muddo hawshaahayeen oo soo wadeen aada iyo aada baan maqsuud uga ahay waana aan taageersanahay ee, anigu intaan xukuumaddan madaxa u noqonna awalba waa taageersanaan jiray oo raalli baan ka ahaa waxaana u aqoonsanahay cidda keliya oo u- isu xilqaatay inay ka qaadato qayb weyn oo wacyigelin ah xag diineed iyo xag tusaaleda si ay uga baantoobaan waxaa xun dadka dhallinyarada ah oo aqoondaradu inna u geynayso inna shaydaanku ugu hogaaminayo intii ka waantoobi kartaa inay ka waantowdo annaguna aan ficil ahaan iskaga qayb qaadano wixii xun dee waa in lagaga qayb qaataa ficil iyo afba marka way isugu daraynaa dadka intii wanaagsan oo niyadooda ilaahay soo hagaajiyana way ka bixi doonaan intii shaydaanku ka adkaadana ee waxay noqonaysaa marka inaan laga harin ee aanu kaga daba tagno meesha ay wax u beenayaan maanta anuuha badan miyo wixii sheegitaan iyo wacdi iyo waxsheeg waa idinkaa dhameeyey anaguna maalmahaa dhab waaba hadlaynay marka waxaan jeclahay intay dhegaysanaysa oo reer buntlaana oo ummadda islaamka ah inay u dhaganuqlaadaan waxa wanaagah oo danta naftooda ah oo iyo danta mujtamaca ah oo ummadoo dhan xilka wada saaran yahay kii arkaa inuu soo sheego kii maqlaa u isaguna u soo wargeliyo ciddii wax ka qabanaysa markaa kii wax ka oran karaana uu wax ka yidhaahdo intaasaa dadkao dhan usoo jeedinayaa waxaana rajaynayaa in dadkao dhan ay isla wada shaqeeyaan oo arrintaa ka wada qayb qaataan iyo wixii xun oo dhan si ummadooda ay u noqoto ummad ka nabdoon dhibaatooyinka adduunyada hadda ka jira oo nooc walba leh oo weliba gaar ahaan meesheena tan oo xukunku intuu iska dilisanaaday ciidamadii amniga iyo tabartoodii yaraatay maamulkiina uu dibcay laakiin aan jecel lahay inaanu dhul dhexda suunka ku xiranno oo aan intii karaanka iyaga aan qabanno haddana hawsha halkanaan ka wadnaa oo saasana haddii lahayn waa laga bilaabayaa magaalooyinka waaweyn oo kalena waa laga bilaabayaa kuwa kalena waa loo gudbi doonaa intii marka ilaahay qalbigooda nuur soo gelin doona ilaahay soo gesho ka soo saaro inta kalena oo ilaa shaydaan ka adkaadena haddii gacmo wax kaga qabanana haddii aan la idmo intaas baan ku dhammaynaya haddii ilaahay idmo waxaan idiin celinayaa mahad weyn oo kashii allaasa kasoo qoday khayraadkaa fiican oo aad soo wadeen muddada oo dadkana aada gaarsiiseen waxaana idinka rajaynaya idina ka caajiseen aad joogtaysaan oo aada gaarsiisaan degmooyinka oo dhan haddii ilaahay idmo waana idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة iyo xiritaankii ma aqaan hadee inaad hadalka madaxweynaha wada maqlayseen wuxuu hadda waa isku telefono laakiin haddaan soo koobno wuxuu ka hadlayey haddaan qodob iyo laba ka soo qaadano waxay ahayd in loo soo jeestay in wax laga qabto aafada burcadbadeeda oo isugu jirta boob hanti xaaraana daroogo iyo waxyaabaha macaasida ah marka iyadiina hadda gacan weynna waa ku haynaa waxaanu kaloo codsanaynaa culimmada iyo dadweynaha iyo dhammaanba inay nagala qayb qaataanin hadalka intaas ayaa nuxurkiisu ahaa madaxweynaha aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ayuha lakhwa dhammaan culimmadii noo soo jeedisay muxaadarada ilaahay subxaana wa tacaala horeyna waa loo sheegay allah diyo allah inoo dhowro innagana kuwii maqlay aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana allah inaga dhigo san haddayo sheegayba waxaa in badan soo noqnoqonaya oo miiska soo gaaraya codsiyadii aan sheegay oo dad maxaan ku raha xanuunsan oo maxaan ku raha dad caruurtii midhay dhaqan xumadaasu ka gaartay dhammaan dadkaasi waxay codsanayaan rag iyo dumarba in loo duceeyo marka inaad ducaysaan waa laydinka rabaa ilaahay subxana wa tacala qof walba muraadkiisa laa siiyo nadwadeennii noo soo socotay koob iyo tobanka beri intaas ayay inoogu eg tahay xeritaankii xafladda waxaan mar labaad ku celinayaa mashruucii masjidka oo habeen ka dhoweyd dadkii isku qoray lacagaha ama tabaruca masaajidka ugu deeqay guddiga masaajidku waxay leeyihiin waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsaha badan usoo xirooto ugu dambayn maalinka isniinta ugu dambayn maalinka isniinta in lasoo xereeyo qofkay u sahlanaato hageeyo bay leeyihiin akoonka masjidku ku leeyahay amal banki akoonka masjidka ee amal banki hageeyo isniintana ugu dambaynna ha lasoo xereeyo qofkii kaloo ka qayb qaadanayana insha allahu tacaala halkaas ha ku xereeyo intaas ayay insha allahu tacaala inoogu xiran tahay nadwadeennii xafladeenna xiritaanka nadwada wasali allaahuma calaa muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin